waxaan rabaa inaan bulshada u cadeeyo una sheega arimaha ay sheegeen oyna soo jeediyeen annaga naftinkaayna aad iyo aad baan ugu laxabanhaynaa baana u daba soconaa bendin biilka reer wajeerlamal ayuu ka maqan yahay waana lacag badan ayada naftinkeeda markii ma aragtay aan dowladda executiveka aan tala la yeelanay runaantii waxaana la yiri waxaa la sugahayaa in maaragtay auditor general report la hela in nimanka la yidhaahda monitoring and evaluation oo soo wareegay oo dad hataa maaragtay civil society-ga ka mid ah ay la socdeen meel kasta ay tageen ooyna xaqiijinayeen shaqoodhinkan la qabtay oo la sheegaya ma wax jiraa ma waxaan jirinaa waa inay maaragtay la kala saara sida ayda ah ayaana maaragtay nagula boori waxaana rabnaa inaan u sheegno dadweynaha shaqo la qabtay oo la arkaya waxaan rabnaa dowladda executiveka naftinkeeda inaan u sheegi karna oon dhahna waxaa jira shaqo la qabtay oonan u baahneen inna la yidhaahda madaxdii haddaan nahay dadkii monitorinka suubinay ayaan akhbaarka sugaynaa ama dadkii auditor general report ayaan la sugaynaa in la dhaha waxaan u aragnaa runtii inay qalad tahay maxaa yeele guri dhisan oo cisbitaal leh lacagtiis ay maqan tahay maternity dhisan lacagteeda ay maqan tahay drug store la dhisi lacagtiis uu maqan yahay cisbitaal maaragtay fence la fence gareeyey oo la wareeji lacagtiisa ay maqan tahay guryaal classi ah e c d classrooms la dhisi lacagtooda ay maqan tahay public toilets la dhisi lacagtooda ay maqan yihiin runtii wax ay isha hayso soomaali waxay tidhaahaa ilaala ka dhan ma aha arrin u baahan in la yidhaahda waa inaa ilaa oo ilaa in la soo ogaado in la yidhaahda aad iyo aad ay bulshada ay ugu fiicneen marka aniga oo ogsoon runtii miisaanadda in la mariya waddanka dantiisa ay ku jirto lana mariyey dantana ay tahay reer wajeer waxay ogyihiin ama aan ogsannahay annaga dhan wakhti xun ayaa nagu jiraa abaar baa maaragtay na soo footaysa ilaahay roob hana siiya cudurka maaragtay covid nneteen ayaa jira dad badan ayaa maanta cisbitaalka jiifa oo na leeyahay maaragtay caawimaad bay u baahan yihiin cisbitaallihii ayaan daawo aan la geynin marka haddii na la yidhaahda miisaanadda lama marinayo ayada naftinkeeda waa arrin maaragtay ee kallifaysa inay wixii shaqo ahay oon ka qaybaynay dowladda dowlad maamulka ee wajeer inaysan waxba ka qabani karin